cabdulle saney oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolkani shabeellaha dhexe islamarkaana falanqeeya arrimaha waxbarashada ayaa sheegay inay jiraan dhalinyaro badan oo reer jowhar ah kuwaasi oo ilaa iyo heer jaamacadeed kasoo aflaxay gudaha dalka iyo dibadda inta ugu badanna magaalada muqdisho ay shaqo ka hayaan waxa uu sheegay inay wadaan qorshe magaaladan dib loogu soo celinayo dhalinyaradaasi si sare loogu qaado tayada waxbarasho ee caruurta iyo guud ahaan midda gobolka shabeellaha dhexe
adeer tiim aan samayno tiim u taagan meediyaha dadkaa inay kala hadlaan oo waxbarashada ahmiyadda ay u leedahay aadanuhu ka dhaadhiciyo iskuulaadka tago baraabiyada tago meel kastoo goob waxbarasha xataa dugsiyo qur-aanka tago aan tiim noocaas aan samayno oo isugu jiro dugsiyada maamulka muxuu aha wasaaradda waxay ka joogo intii loo garto dadkan si ardada magaaladu arda badan baa joogto markaa suuqa afar saac saddex saac dhex marto nambar badanaa yaacayo beledkeenu joogaa dad baadiyi jira ma waxaa la rabaa marka arrimahaasoo dhan inaan culayska saarno dhaqaajino oo waxay biyadaysa aan ka gudubno jaamacadaha laftooda aan guubaabinoon u tagno oo laisku dayo arday wax baratay oo reejoharaa jirto oo xamar wax ka dhigo dugsiyo sare ka dhigo ardadaas aan isku dayno inaan magaaladeena dib ugu soo celino dugsiyo sare wax ka dhigo xamar jooga annaga waa idinkuna badankeeni waa taada marka hebel iyo hebel hebel ladii yirahdo ama heblo ladii yirahdo muxuu ahaa aan ka shaqey maskaxda in aan ka shaqaysiino yaa noo muuqan waxaa weye duqsiga markuu waxaa la yidhi kugu degdo meela kaa marmar meesha boogta ku taal waa yaqaana horuw ka aadaya soo maha yaanan boogta inuun aadine aan isku dayno inaan wax qabsano qorshahan ayaa ah mid ay ku adkaan doonto dhalinyaro badan oo waxbaratay islamarkaana kasoo jeeda magaalada jowhar kuwaasi oo ku kala sugan dalal kala duwan qaarkoodna ay shaqeeyaan iminka in laga codsado sidii jowhar dib loogu soo celin lahaa maadaama lagu sheegay in baahi loo qabo cilmigii ay barteen